alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih waslama tasliima kasiira qaala alimaamu alxaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala baabu salaati اlistisqaa hada kani baabu bayaani axkaami salaati اlistisqaa roobdoonta salaadii loo tukanayay axkaamteeda baabkii caddaynaya weeye ee asalaatu liajli اlistisqaa alistisqaa waa talabu suqyaa waa in la dalbo waraab ama ilaahay ha laga dalbo ama makhluuq ha laga dalbo oo qof haddaad ku tidhaahdo isqinii maa-an faqad istasqaytahu biye waraabi haddaad tidhaahdo waxaad samaysay istisqaa baa la ydhaha laakiin halkan waxaa looga jeedaa su-aal llahi tacaala inzaal almatar cinda aljadbi walqaxd in ilaahay subxaana wa tacaala la weydiisto marka uu roobku soo da-o marka abaartu ay dhacdo inuu ilaahay roob keena in la weydiisto marka abaartu ay dhacdee roob aanu iman amaba se biyihii ay yaraadaane ceelashii iyo ilihii ay gurhaan saddex siyaabood baana ka sugnaaday nebigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu u roob doonay ta koowaad waxa ay tahay asu-aalu aw adducaau biinzaali lmatar biduuni salaa wa fii gayri lkhutba in ilaahay subxaana wa tacaala laga baryo la weydiisto inuu roobka keeno iyadoon salaad la yidhaha salaatu listisqaa aan la tukan isla markaa khudbadina aanay jirin ta labaadna waa adducaau bilistisqaa'i fi lkhudba si aynu arki doonno waa in iyadoo imaamku uu khudbadaynayo khudbadda dhexdeeda uu ka duceeyo ta saddexaadna waa adducaau xaala khudbati salaati listisqaa waa ducada la sameeyo salaatu listisqaa khudbadeeda dhexdeeda marka baabkan marka la joogo baabu salaati listisqaa noocaa saddexaad baa loo jeedaa ay la socoto salaadaasi la idhaahdo salaatu listisqaa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu ihi kharaja waa baxay annabiyu sala allahu calayhi wasalam mutawaadican xaalo u yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam mid tawaaduc iyo isdhuldhig muujinaya mutabadilan xaalo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yahay mid ka tegay quruxdii waa tabadulu waa tarku tasayun isqurxinta waa in la iska daayo oo dhar markaa iska liita la xidho mutakhashican iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yahay mid ay khushuuci ka muuqato fii jawaarixi xubnihiisa sida araggiisa iyo dhawaaqiisa iyo siduu hoos ugu dhigay iyo sida ay xubnihiisu u xasileen mutarasilan xaalo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yahay mid qunyar soconaya muta-aniyan fii mishyatihi aada yar mid soconaya isagoo ah mutadarican isagoo ah nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo muujinaya baahi badan oo ilaahay subxaana wa tacaala u qabo fasallaa waa tukaday rakcatayni laba ragcadood kamaa yusallii siduu u tukado fi lciidi lam yakhtuma khudbadayn khudbatakum khudbadiina haadihi tana ee idinku maanta aada khudbadaysaan khudbad dheeroo khudbadii jumcaha oo kale ama khudbadayne khudbadiisu duca ahayd weeyaan macnuhu rawaahu lkhamsatu wa saxaxahu tirmidiyu wa abu cawaana wa bnu xibbaan marka xadiidkani waa min طariiqi hishaam bni isxaaq bni cabdillaahi bni kinaana can abihi can ibni cabaas hishaam ibnu xibaan wathaqahu ibnu xibaan fi hiqaat cid kaloo towhiiqisay ma jirto warawaa canhu jamacat min ahiqaat jamaco hiqaadina waxbay ka wariyeen waxaanay u badantay ana hada yakfi fi taxsiini xadiidihi inay intaasi ugu filan tahay inuu xadiidkiisu uu yahay xasan oo arrinku aanu ahayn sida ay yidhaahdeen bacdu shuraax sida moxamed ibnu xisaam ilyamani uu leeyay waa majhuul lxaal sida saxiixa majhuul lxaal maaha idaa rawaa canhu jamaca min ahiqaat wahiqahu ibnu xibaan jahaalat lxaalka arrintaasi dawey uga noqonaysa waxaa kaloo xadiidka lagu cileeyey ana abaahu isxaaq bn cabdillaahi ibni kinaana lam yasmac min ibni cabaas abu xaatim wuxuu markaa tilmaamay ana riwaayatahu can ibni cabaas maraasiil ee munqaicaat marka taas ayuunbaa nadar u baahan xadiidka markaa aima tasxiixisay minhum abu cawaana fi saxiixihi wabnu khuseyma wabnu xibaan wاlnawowi wakada asheikhu اlalbaniyu raximah اllahu tacaala waxaanu tilmaamayaa salaatu listisqa in lagu tukanayo musalaha kharaja الnabiyu salى اllahu alayh wasalam masaajidka haddii lagu tukadana waa ansaxaysaa laakiin banaanka ayay ku fadli badantah waxaa kaloo u tilmaamayaa sifaadka iyo tilmaamaha looga baahan yahay qofka salaatu listisqa u baxaya inuu noqdo qofay ka muuqato baahi ilaahay subxaana wa tacaala uu isu baahinayo oo aada uga dheer waxyaabaha kibirka keeno oo dhan waxaa kaloo xadiidkan daliishaday culimada yidhi salaatu listisqaa waxay leedahay takbiiro zawaa-ida oo dheeraada sida kuwa ciidda oo kale laakiin jumhuur lculamaa waxay ku tegeen la soco oo salaatu listisqaa inay leedahay takbiirta salaada oo kale un yukabir takbiirat alxiraam uma takbiiraat alintiqaal hada qowl jumhuur lculamaa imaamu malik walmashhuur can alimaami axmed raximah اllah wa kathiir min alaima khilaafa lishaafici raximah llahu tacaala oo isagu leh salaatu listisqa takbiirado dheeraada bay leedahay sida salaada ciid oo kale madhabka markaa jumhuurta waxyaabaha xoojinaya waxaa ka mid a xadiidu cabdillaahi bni zayd wa xadiidu caaisha labadu waxay ka warameen salaadii istisqaaga iyo nebigu siduu u tukaday labadaas saxaabi midna ma sheegin nebigu calayhi salaatu wasalaam takbiirado dheeraada inuu la yimi waaye salaatu markaa alistisqaa mashruuciyadeeda laga qaadanaya xadiidkan annahaa mashruuca wa annahaa rakcataan waxaana taasi ay radin ku tahay abu xaniifa oo yihi maba jirtaba salaad leedha salaatu listisqaa ee duca ayuunbaa jirta ducaau listisqaa la idhaahdo waxaanu deliishaday axaadiida kale ay ku soo aroortay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu duceeyey ama khudbada ku duceeyey ama meel kale ha ku duceeyey taana waxaa la leeyahy isma diidayaan waa inagaa sheegnay saddex qaab oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu roob doonay saddexdubana waa sharci mid ay salaadi la socoto iyo duco khudbadda dhexdeeda iyo duco khudbadda ka baxsan salaadina aanay la socon wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi shaka waa cawdeen annaasu dadkii ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay bay u cawdeen macnaa dhibaatada haysata ee abaartu ay ku hayso ayay nebiga caleyhi salaatu wasalaam u sheegeen sababtuna may ahayn inay qadarka ilaahay ka cadhaysan yihiin ama ilaahay ay ka cabanayaan inamaa facaluu dalika liyastasqiya lahum waxay sidaa u yeeleen si nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu ugu roob doono quxuud almatar ee inqiaac almatar go-ista roobku uu go-ay bay ayay ka cawdeen fa amara nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray bimimbarin ey biwadci mimbarin mimbar in loo dhigo ayuu amray mimbarku min annabri buu ka yimi oo arafc waayo qofku markuu mimbara ku istaago dadka kale mid ka sarreeya ayuu noqonayaa fawudica waa la dhigay lahu nebiga waxaa loo dhigay almimbaru fi lmusallaa baa loo dhigay garoonkii uu ku tukanayay wawacada wuxuu u ballan qaaday annaasa dadkii oo kula ballamay yowman maalin maalinkaasoo yakhrujuuna ay baxayaan fiihi dhexdiisa oo salaatulistisqa ay u baxayaan fakharaja waa baxay xiina badaa idahara markuu soo muuqday xaajibu shamsi qoraxda geeskeedii markuu soo muuqday ee aanay soo wada bixin faqacada waa fadhiistay cala lmimbari buu ku fadhiistay fakabara waa takbiirtay waxamid allaha ilaahay buu ammaanay uma qaala wuxuu uhi inakum idinku shakowtum waad cabateen jadba diyaarikum guryihiinna abaartoodiibaad abaartoodaad ka cabateen abaarta guryihiinna ku dhacday waqad aamaarakum waa idin amray allahu ilaahay an tadcuu inaad baridaan qaala rabukum udcuunii astajib lakum wawacadakum ilaahay wuxuu idiin ballan qaaday an yastajiiba inuu ajiibo lakum idinka idin ajiibo uma qaala dabeetana wuxuu yidhi isagoo ducaynaya alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alraxmaan اraxiim maliki ywm اddiin laa ilaha ila allahu yafcalu ma yuriid allahuma anta allahu laa ilaha ila anta anta alganiyu wanaxnu lfuqaraa anzil calayna algayha wajcal ma anzalta maa anzalta quwatan ka dhig wabalaaqan ilaa xiin iyo mid aanu ku meel gaadhno ilaa muddo uma rafaca deetana kor buu u qaaday yaday labadiisii gacmood falam yazal kama suulin ay raafican yadayhi gacmihiisa mid kor u qaaday inuu ahaado xataa ru'ya ilaa la arkay bayaadu irtayhi labadiisa kelinkila cadaankoodii yacnaa baalaqa fii rafci lyadayn aada buu ugu xeel dheeraaday gacmaha kor u qaadistu kor u qaaday uma xawala dabeetana waa u jeediyey ila naasi dadka xaggoodu u jeediyey dahraw dhabarkiisii oo macnaa qibladuu qaabilay waqalaba waa rogay ridaau go-iisii oo raaficun xaalo iyo mid kor u haya yadayhi labadiisii gacmood uma dabeeta intaa dabeed aqbala waa kusoo jeestay cala naasi dadkii oo nasala mimbarkiibuu kasoo dego wasallaa waa tukaday ragcatayn fa anshaa wuxuu curiyey allahu ilaahay saxaabatan daruur faracadat way onkoday wa baraqat way hillaacday uma amtara dabeetana way daaday rawaahu abu daawuuda wa qaala hariibun weeyaan buuhi xadiidkani wa isnaaduhu jayidun an isnaaduhu jayid waa saalix lilixtijaaji bihi buu uga jeedaa xadiid markaa ku haboon in la daliishado waana sidaas uu sheegay alimaamu abu dawuud raximah llahu tacaala marka laga reebo dikru lmimbari fi lxadiid sheegista mimbarka lagu sheegay xadiidka oo axaadiida kale ee salaatulistisqaa ka waramaysaa waxay markaa tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mimbar inaanu inaanu sidan marka waxay u dhowday dikru lmimbar fi lxadiid inuu shuduud markaasi uu ku jiro wa qisatu taxwiili go-a rogistiisa qisadeeda fa qisadiisu fi saxiixi bay ku sugan tahay fi saxiixi lbukhaari wa muslim min xadiidi cabdillaahi bni zaydin alansaari wa fiihi fatawajaha waa jeestay ila lqiblati buu jeestay yadcuu isagoo ducaysanaya uma sallaa deetana wuxuu tukaday ragcatayn jahara kor baanu u qaaday fiihimaa dhexdooda bilqiraati qiraada kor buu u qaaday walidaara quniyi min mursali abi jacfar abi jacfarin albaqir waxawala waa rogay ridaahu go-oysii liyataxawala suu isu rogo alqaxtu abaartu si ay isu bedesho barwaaqa ilaahay ugu bedelo marka abu jacfar waa maxamed ibni cali ibn xusein ibni cali bn abi aalib isaga iyo markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dad baa u dhaxeeya laba iyo ka badan baa u dhexeeya marka xadiidkiisu waa xadiid munqatica weeye oo sanadkiisu aanu xidhiidhsanayn waaye axaadiidan markaa masaa'il baa ku jirta masalada koowaad waxay tahay fiiha daliil calaa mashruuciyati salaat istisqa salaat listisqa salaad mashruuca inay tahay baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa salaatulistisqaa hogaamiyaha ummadda iyo qofka u taliya inuu usii sheego oo maalin uu qabto aa maalintaasaynu roobdoon samaynaynaa sida imika aynu naqaano wawacada annaasa yowman yakhrujuuna fiihi maalin buu dadka la ballamay kula ballamay inay u baxaan salaatu alistisqaa waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamaya ana waqta salaati alistisqaa ka waqti salaati alciid waqtiga istisqaagu waa waqtiga ciid oo kale oo markay qoraxdu soo baxday waxoogay ay irtifaacdo kor ay u kacdo ee waqtiga nahyiga laga baxo ayaa la tukanayaa ilaa waqtu zawaal laga gaadhayo waqtigu waa jooga waxaa kaloo xaadiidani ay daliil u tahay calaa mashruuciyati alkhudbati fi listisqaa istisqaaga dhexdiisa in la sharciyo khudbad duca u badan sidaa ahayd khudbadda nebigu caleyhi salaatu wasalaam waxaa daba isweydiin la khudbadda iyo salaada teebaa horeysa xadiidka cabdullaahi bnu zayd wuxuu ku cad yahay inay khudbadu horeyso fatawajaha ila alqiblati yadcuu uma sallaa rakcatayn umaabu isugu cadfay khudbadii iyo iyo salaadii markaa khudbadaa horeysay saasoo kale xadiidka caaisha radia allahu canha uma aqbala cala annaasi wanazla wasallaa rakcatayn oo markuu khudbadeeye uu duceeyey kadib ayuu laba ragcadood tukaday saasuu xadiidku tilma marka xadiidkan waa ku caddahay xadiidka markaa cabdillaahi bni cabaas ee baabka uu ku bilaabmay ayaa markaa lagu sheegay in ay salaadu nacam isna waa la mid fi bacdi riwaayaatihi walam yakhtub khudbatakum hadi uma sallaa rakcatayni kama yusali alciid in markaa khudbadu ay horeysana waa sida ka ansaxday cabdullaahi ibnu zubayr oo saxaabiya taabiciinta qaarna waa laga sheegay aimana sidaa waa ku tageen ibnu khuseymiya ibnulmundiriya baa ka mid oo shaaficiye ah wakadalika alimaamu axmed walleyth qowlka kale wuxuu leeyahay maye salaada ayaa horeysa oo khudbadaa dambaysa oo markaa kamaa yusali lciiddaasay deliishanaya hadduu xadiidku ansaxo hataa kuma cadda in salaatu listisqaa wax walba ay kala mid tahay salaatu lciid xadiidu abi hureyrana waa deliishaday kharaja nabiy llahi yastasqii fasallaa bina rakcatayni bilaa aadaanin walaa iqaamati uma khatabana wadaca allah waana daciif xadiidka xadiidu abi hureyra waa nucmaan ibnu raashid oo daciif ayaa sanadkiisa ku jira idan ma jiro wax daliila oo saxiixa oo tilmaamaya ana asalaata kaanat qabla alkhudba fi listisqaa inay salaadu horeysay oo khudbadda ay ka horeysay salaatu listisqaa dhexdeeda sida saxdiina waxa weeye inay khudbadu horeynayso sidaasay axaadiidu ku ansaxday xadiidu cabdillahi bni zayd wa xadiidu caaisha si aada maqashay saxaabada qaarna markaa ka sugnaatay waayo istisqaaguma khudbad qura buu leeyahay mise laba khudbadood asaxiixu ana lahu khudba waaxida sidaa saxdaa khudbad qura buu leeyahay saxaabadu khudbad qura ayuunbay sheegeen laba khudbood may sheegin jumhuurta yidhi laba khudbadood buu istisqaagu leeyahayna waxay markaa uga qiyaas qaateen ciidda sida saxdiina waxa weeye ana alistisqaa lahu khudba waaxida waxaa kaloo xadiidku uu daliilu yahay inuu imaamku samaynayo taxwiilu ridaa oo go-a markaa uu huwan yahay inuu rogaayo qaabka loo rogayaana waa jacaluu alaymani cala alaysar waalaysari cala alayman waa in midig iyo bidix laysu weydaariyo in tankiis la sameeyo xagga sarraysa ee dee qoorta xigtana xagga hoose la mariyo xaggii xagga hoose xigtayna dusha lasoo mariyo iyada xadiidka ku soo arooray waa xadiid daciifa weeye bal waa xadiid markaa shaada dadku ina inay rogayaan riwaayadda tilmaamaysaa waa riwaayatu shaada laakiin waxaa la odhan karaa mar haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu rogay annaas lahum uswa fii rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinkaasi ay kaga dayanayaan taxwiilu ridaana bacda ducaa buu noqonayaa sidaa ku cad xadiidka caaisha daahirkiisu iyo xadiidka cabdillahi bni zaydna ku cad faxawala ila nnaasi dahara wastaqbala alqiblata yadcuu uma xawala ridaahu ducada dabadeed ayaa go-a markaa la rogayaa maqsuudka rogistaasi laga leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inooma sheegin laakiin aimo badani waxay yidhaahdaan waa min baabi tafaa'ul oo ilaahay xaaladda inuu sidaasi u bedelo rajada laga qabo ayaa la xoogeynayaa wacan anasi radia allahu canhu ana rajula nin ayaa dakhala wuxuu galay almasjida buu soo galay yowma aljumca wاnnabiyu sala allahu calayh wasalam iyadoo nebiguna qaa'imun mid taagan uyo yakhtubu uu khudbadaynayo waqaala wuxuu uhi yaa rasuula allah halakat ilamwaalu xoolii waa halaagsameen wanqatacat isubulu waddooyinkii waa go-een oo lama socod ma jira weyi wax lagu safro iyo wax lala safraa toona ma jiro markaa subul waa turuq waa la ysu socon waaya abaar awgeed fadcu llaha ilaahay bari tacaala korreey yuqiisunaa dhibaatada ha naga dulqaade ee yusiilu cana shidda dhibka ilaahay ha naga dulqaado abaarta oo ilaahay roob waxtar laha noo keeno yuiiunaa ay fa huwa yuqiiunaa saasay noqonaysaa ilaahay subxaana watacaala markaad barido dhibkuu naga dulqaadayaae yuqina haddii la idhahdo yuqina ayuu macnuu noqonaya ilaahay dhibka ha naga dulqaadee farafaca kor buu u qaaday yadayhi gacmihiisii isagoo mimbarka saaran uma qaala wuxu uhi allahuma akinaa ilaahow dhibka naga dulqaad allaahuma akinaa ilaahow dhulkadhibka naga dulqaad fadakara waa sheegay alxadiida oo xadiidku waa intaa waa ka dheeraa saddex jeer buu ihi nebigu allahuma akinaa allahuma akinaa allahuma akinaa markiibana roobkiibaa soo da-ay fadakara alxadiida wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka adducaa duca nebigu uu ku duceeyey biimsaakiha ilaahay subxaana watacaala daruurta iyo roobkeeda inuu ka hayo oo ninkii roob toddobaad buu roobkii da-ayy toddobaadkii dambena ninkii baa yimi ninkii maalinta hore abaarta ka cabanayey oo roob ka cabanaya yaa rasuula allahi halakat ilamwaalu wanqatacat isubulu fadcu llaha yumsikuhaa canha canna rasuulka ilaahay ow wadooyinkiibaa go-o maxaa gooyey daad iyo roob baa gooyey maanta maalinta hore abaar baa lala socon lahaa xoolina waa halaagsameen oo roob baa laayey ilaahay noo bari ilaahay daruurta roobkeeda ha naga qabtee buu leeyahy bani aadamku waa sidaa dhinacna u adkaysan maayo farafaca rasuulu llahi yadayhi uma qaala allahuma xawaalayna walaa calayna ilaah hareerahaya ku shuboo dusheeda ha ku shubin clى اlaakaami wاldiraabi wabuطuuni اlawdiyati wamanaabit الshajari ilaahu meelaha taagaga ah iyo lafaha iyo meelaha togaga dhexdooda ah iyo meelaha geeduhu ay ka baxaane dad aanay joogin ilaahu meelaha noogu shub marka ilaahu roobka jooji nebigu calayhi salaatu wasalaam ma odhan roobku waa nicmo ilaahay weeye laakiin meel aanu waxtar uu ku leeyay cidna aanu waxba ku yeelahayn ilaahay u noogu shub buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam labada maalmood ba ilaahay subxaana wa tacaala si deg dega ayuu u aqbalay ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waayo xadiidku waxa uu daliilu yahay calaa mashruuciyati اlistisqaa'i fii khudbati اljumca khudbadda jumca dhexdeeda in roobdoon la sameeyo inay tahay mid mashruuc ah waxaa kaloo uu daliilu yahay takraaru ducaa'i halaaa maraat in saddex jeer lagu celiyo ducada allahuma aina allahuma aina allahuma aina saddex jeer buu nebigu caleyhi salaatu wasalaam saas yidhi nebigana caleyhi salaatu wasalaam inuu ducada saddex jeer ku celiyaa dhaqankiisa ahayd sida ibnu mascuud uu wariyay ana rasuula llahi kaana yucjibu an yadcuwa halaaa wayastakfira halaaa abu daawuud baa wariyey waxaa kaloo markaa xadiidka laga qaadanayaa jawaasu ducaai bilistisxaa istisxaa roobku markaa halkaa uu hayo ee laisleeya dhib buu keenayaa in ilaahay la weydiiyo oo laga baryo inuu qaadsiiyo roobka oo meel kale ilaahay uu ku shubo istisxaagu waa waxa weeyaan adducaau biimsaaki lmatar idaa khushiya minhu darar waa in ilaahay laga baryo in ilaahay roobkaa halkaa uu ka joojiyo waa goorma waa haddii laga baqo in roobkaasi dhibaato u keeno nebiguna roobka ilaahu naga jooji ma odhan ee ka dhib kale ayuu ihi naga jooji kii aan dhibka lahayna ilaahayow noo shubo noo wad buu ihi waa xadiidku markaa uu tilmaamayaa khatiibka in lala hadli karo dadkan dhegaysanaya ay la hadli karaan lilxaaja ay ula hadli karaan haddii ay dani keento dee khudbadii oo socota ayuu ninkani nebiga caleyhi salaatu wasalaam la hadlayay jumcihii waa kaa jabay nebigu kumuu odhan can anasin radia allahu canhu ana cumara radia allahu canhu kaana wuxua idaa quxituu markay abaaraystaan ee asaabahum lqaxtu istasqaa wuxuu ku roobdooni jiray bilcabaas ay biducaai cabaas bni cabdilmualib cabaas bni cabdilmualib ducadiisu ku roobdooni jiray oo cabaas buu odhan jiray noo ducee oo ilaahay subxana wa tacaala roob noo weydiiyey wa qaala wuxuu odhan jiray allahuma ya allahu ina anagu kuna waxaan nastasqii inaanu roob dalabno ilayka iraaqibiina ilayka xaalo aanu nahay kuwo adiga rajo kaa qaba binabiyina ay biducaai nabiyina sala allahu caley wasalam ducada nebigayaga oo fa tasqiina waad roobkaad noo shubi jirta wa inaa anagu nebigii maanta waa dhintaye oo noo ducee la odhan maaye wa inaa anaguna tawasal waa tawasulaynaa ilayka ay nataqarabu waa soo dhawaanaa ilayka adiga waxaanu kuugu soo dhowaanaynaa bicami nabiyina ay biducaai cami nabiyina nabige nebigayaga ducad adeerkii ducadiisa fasqinaa ilah roobka noo shuq fa yusqowna waa loo shubi jiray roobka rawahu lbukhaari waayo xadiidkani markaa waxa uu tilmaamayaa awala calaa jawaasi altawasuli biducaai rajuli saalix qofka wanaagsan ee ilaahay ducada inuu ka aqbali la rajaynayo in ducadiisa ilaahay loogu tawasulo bimacnaa la yidhaahdo ilaahay noo bari oo markuu nebigu noola soo xadiidka aana soo hore aynu ku aragnay nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayay odhan jireen ilaahay noo bari markii nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu dhintayna dadkii kale wanaagsanaa ee noolaa bay odhan jireen ilaahay noo bari ee nebigoo dhintay may odhan jireen ilaahay noo bari sidaasuu cumar sameeyey wakadalika mucaawiya radia allahu canha yaziid ibn alswad aljarshi oo isaguna ahaa taabici khayr badan markaa lagu tuhmayey ayuu isaguna sidan oo kale yidhi ilaahay subxana wa tacaala noo bari yaa yaziid irfac yadayka ila allah macnaa ilaahay bari subxaana wa tacaala saasuu yidhi mana aha in lagu tawasulaayo daatada nebiga ama daatada saxaabiga amaba se jaahiisa iyo sharaftiisa kaasi waa tawasul bidcaah nebiguna ma samayn saxaabaduna ma samayn haddii lagu tawasulayo nebiga laftiisa amaba se jaahiisana dee nebigu markuu dhintay ila jaahiisii iyo iyo karaamadiisa iyo xurmadiisuba waa baaqiye muxuu cumar uga leexday alcabaas u geeyey xaaladdu inay isbedeshay buu sheegay wakhtigii nebigana inay si yeeli jireen haddana inay si kala yeelayeen wax isbedela keeneen ay tahay dhimashada nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu dhintay marka halkaa waxaa la qadarayaa binabiyina biducaai nabiyina bicami nabiyina biducaai cami nabiyina koleyba mudaaf baa la qadaraya mudaafkuna waa inuu noqdo mid waafaqsan fahamkii iyo camalkii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim saxaabaduna calayhi salaatu nabigu markuu noolaa ducadiisa ilaahay ugu tawasuli jireen daatadiisa iyo jaahiisa midnaba maaha markuu dhintayna kumay tawasulin daatadiisa iyo jaahiisa dadkii saalixiinta ahaa ee noolaa ayay yidhaahdeen ilaahu noo ducee ayay yidhahdeen ilaahay noo noo no noo weydii roob oo ilaahay subxana wa tacaala noo bari waayo tawasulkuna waa anwaac in ilaahay loogu tawasulo biasmaai wa sifaati atawasul ilahi biasmaai wa sifaati ilahay magacyadiisa lagu bariyo sifaatkiisa kaasi waa mashruuc qur-aankuna waaba tusiyeyba walilahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu biha iyo atawasul ila allahi bilcamali asaalix oo iimaanku uu ka mid yahay in ilaahay lagu baryo camalka wanaagsan ee qofku uu sameeyey isle ilaahay daraaddii baad u samaysay rabbanaa inana aamanaa fakfir lanaa dunuubana maxay ilahay ugu tawasuleen iimaankoodii wakadalika saddexdii nine godka uu ku daboolmay ee dhagaxuu godka uu ku xidhay mid waliba camalkii uu islahaa waa camal wanaagsan oo ilaahay uu ka aqbalay buu ilaahay ku baryey tawasulka nooca saddexaad ee mashruucu atawasul ilallahi biducaai rajulin saalixin turja ijaabatuhu in ilaahay loogu tawasulo nin wanaagsan oo la rajeynaya ducadiisa ilaahayna uu aqbalo ducadiisa tawasul shirkiya baa jira oo ah su'aalu lmakhluuq almayit aw alghaa'ib aw fi ma laa qudrata lahu calayh in makhluuq la baryo oo laga baryo waxaanu makhluuqba qaban karin sida cuudi iyo caafimaad iyo caruur iyo qofka inuu siiyo ama mid makhluuq dhinta in la baryo ama maqan maxaa loo baryayaa ma isagaa wax bixin karaa haddii saa la idhahdo dee waa shirki waa bilaa shak laakiin waxaa la mid ah haddii loo baryo liyashfaca waliyuqariba ila allah su u shafeeco qaado ciddan baryaysana ilaahay uu ugu dhoweeyo tawasulka noocaas waa tawasul shirkiya waana tawasulkii mushrikiintu ay samayn jireen markay lahaayeen maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila llahi zulfa iyo haa ulaai shufacauna cinda allah waxba kaa tari maysa markaa in le ilahay baa wax bixinaye kan waxaan u baryaya waxaan ugu gowracaya waxaan ugu nadrayaa siuu ilaahay igu dhoweeya ama ilahay iga shafeeco qaado waa isku mid baryadu waa cibaade mar haddaad cibaadadii isaga u leexisay waxaad doonaysid ku saabee shirki waa shirki weeye can anasi radi allahu canhu qaala wuxuu ihi asaabanaa waxaana helay wanaxnu waxaa naxnu anagu maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi la socono matarun roob baana helay qaala wuxuu yihi faxasara waa fayday annabiyu sala allahu aley wasalam thawbahu maradiisii xataa asaabahu ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku daayo u gaadhay min almaari roobka xaggiisa ay wax ka gaadheen shayun min almaar wa qaala nabigu wuxuu uhi inahu roobkani xadiidu cahdin waa mid ku wakti cusub birabbihi rabbigii oo rabbi mar dhoweyd buu ilaahay abuuray weeyaan macnuhu rawaahu muslim marka xadiidkan muslim baa wariyey laakiin waa la cileeyey xadiidka abu fadl ashahiid kitaabkiisa cilal axaadiid fi kitaabi صixaax wuxuu ku cilayey xadiidkan bitafarudi jacfar ibn sulaymaan oo xadiidku waa min ariiqi haabit bn aslam اlbunani can anas marka asxaabu ana asxaabu thaabit ayuu kala keliyoobay waana mutakalamu fiihi waa nin laga hadlay whada alxadiidu mima unkira calayhi xadiidkan in axaadiida lagu qabsadee lagu inkiray buu ka mid yahay marka alxadiidu wain kaana fi muslim fahuwa muntaqadun waxaanay markaa fuqahadu u daliishadaan roobku marka u horeysa ee uu daato e uu da-ayo inuu qofku isu dhigo can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana waxaa idaa ra-a markuu arka almatara roobka qaala mid yidhaahda allaahuma ya allahu sayiban ee ijcalhu ilaahw ka yeel roobkan sayiban mid biyo badan oo naafican haddana wax tar leh ile biyo badan oo waxyeelo labaa jire ama aan wax tarba lahayne akhrajahu bukhaariyo muslim baa wariyey xadiidkana wuxuu tilmaamayaa inay sunno tahay roobku markuu da-ayo in ducada lagu ducaysto jaamica ah oo aynu ilaahay roobka ka dhigo mid wax tar leh raxmad wax tar leh oo mid cadaab noqda ama wax dumiya ama wax qarqiya ama waxaba aan soo saaro ilaahay inaanu ka dhigin waayo hadduu ilaahay barake geliyo ayumu barake yeelanaya wa can sacdi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam sacd bn abi waqaas dacaa waa duceeyey fi listisqaai fii ducaai listisqaa ducadii roobdoonta dhexeeda allaahuma ya allah buu yidhi jallilnaa nagu maashee ilaahu nagu maashee saxaaban daruur ilaahu nagu maashee manaa daruur dhulkao dhan gaadha kafiifan daruurtaasoo cufan qasiifan oo onkod badan daluuqan oo aada u shubanta kathiira alinhimaar daxuukan hilaac badan tumtiruna taasoo aada nooga shubto minhu daruurtaasoo aada nooga shubto radaadan aada nooga shubto radaadku waa cirka aynu dhahno roobka aynu dhahno cir caddaadiga weeye biyo badanoo shubmaya ma laha laakiin mudduu soconaya qidqid qidqidan shuux aada nooga shubto shuux sajlan mid biyaheedu ay socdaanun aada nooga dhigto yaa da aljalaali waalikraam allaha ku sifaysan weynida iyo khayrka badanow labadaa magacbu ku tawasulay bay noqonaysaa rawaahu abu cawaanata fi saxiixihi marka xadiidkana waa xadiid daciifa weliba dacfigiisu waa shadiid o abu cawaana sheekhiisa oo la dhahdo cabdullaahi bn moxamed bn cabdillaahi alansaari waa nin markaa la sheegay inuu xaadiidaba sameeyaba anahu yadacu lxadiid suu dhaha daara qutni raximah llah yadacu lxadiid waxakama adahabiyu calaa hada alxadiid bilwadci alimaam dahabi wuxu uhi xadiidkan waa mawduuc rawaa canhu abu cawaana fi saxiixihi fi listisqaa'i khabaran mawduucan buu yiri oo war samaysaba sheekhiisa cabdullaahi ibn moxamed ibn cabdillahi alansaari sheekhiisa oo ah cumaara ibnu zayd alansaari laftiisa waxaa alasdi uu sheegay annahu yadacu alxadiid marka xadiidku waa xadiid mawduuca weeye xaafid ibnu xajar sakata canhuna halkan waa ka aamuso waxba kuma xukumin laakiin dacafahu fi talkhiis alxabiir kitaabkiisa la dhaha ayuu ku daciifiyey fiiha alfaadu gariibat kaiira buu ihi akhrajahu abu cawaana bisanadi waahin marka waa daciif xadiidkani wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaala wuxuu yihi kharaja waa baxay sulaymaanu sulaymaan baa baxay waa nabiyullaahi sulaymaan ibnu daawuud istasqi isagoo roob doonaya waraa wuxuu arkay namlatan quraanjo arkay quraanjadaasi oo mustalqiyatan u jiifta calaa dahriha dhabarkeeda raaficatan mid kor u qaaday ee qawaa'imaha lugaheedii ila samay xagga samada iyo lugaheediina u taagtay taquulu waxay lahayd ilaahay baa afgaransiiye oo mantiqa ayr buu ilaahay baray iyo xayawaanaad kaleba allahuma inaa anagu khalqun khalqi baana min khalqiga ka mida makhluuqaad makhluuqaadka ka mida baana laysa binaa naguma sugna hinan maarmitaan can suqyaaka roobkaagaanu ka maaranno faqaala wuxuu ihi nabi sulaymaan irjicuu noqda faqad suqiitum waa laydin waraabiyo dhab ahaan roobku waa idin dii doonaa bidacwati hayrikum baa laydinku waraabiyey ducaa cid kale ay ducaysay rawaahu axmedu wa saxaxahu alxaakim walxadiidu daciifun xadiidku waa daciif oo maxamed ibnu cawn waa min ariiqi maxamed ibni cawn can abiihi maxamed ibnu cawn majhuul wakadalika abuuhu majhuul wakadalika xadiidka waxaa lagu cileeyey bilirsaal can izuhriyi mursalan suu bukhaari rajaxay ayib wainamaa saxa mawquufa calaa cala zuhri isagoo hadalka zuhriya ayuunbuu ansaxay xukmu rafci buu leeyana dee lama odhan karo oo wax taabici warinayo waxaanay u daliishadeen fuqahadu istisqaagu ummadihii hore dhexdooda baynu ka jiray qur-aankana waa lagu sheegay waid istasqaa muusa liqowmihi oo muuse qoomkiisiibuu u roob doonay waxay u daliishadeen fuqahada shaaficiyada iyo xanaabilada iyo xadiidka waxay u daliishadeen la soco masalada ku saabsan ikhraaju lbahaa-im ila lmusala lilistisqa in xayawaan mayeedhaanka xoolaha iyo xayawaanaadka o dhan in la kaxeeyo marka la roobdoonayo oo halkaa lagu roobdoonayo iyagana la geeyo oo iyaga laftoodu dee waa abaartu waa ku dhacday risqiga ilaahayna waa dalbayaan laakiin xadiidku saad arkaysa waa daciif nebigana kamay sugnaa inuu xoolaa kaxayn jiray xoolahana arrintaasi cadibaad bay ku tahay wa fii ikhraajiha ishtigaalu biha wa inshigaalu biaswaatiha haddii xoolaha la kaxeeyo halkii lagu tukanayo ilaahay lagu baryaye la geeyo iyada iyaga celintoodii baa lagu mashquulaya soo ma wakadalika xooluhu la aamusi maayaane cidooda iyo qayladooda iyo buuqooda ayaa dadka ka kaxaynaya deganaanshihii oo quluubtu inay ducada qaabisho ka hor istaagaya walihaada asaxiixu anahu laa yushrac ikhraaj lbahaa'im sidaas saxdi waxay tahay inaanay mashruuc ahayn in bahaa'imta la saaro mayeedhaanka wa can anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam istasqaa roobdoon buu sameeyey fa ashaara waa tilmaamay bidahri kafayhi labadiisa kaf dushooda sare ayuu ila samaya xagga samada markaa ku tilmaamay akhrajahu muslim yanaa saa muu odhana macnaa maxay saasuu yihi markuu roobdoonayey xadiidkani wuxuu daliilaya marka koobaad cala mashruuciyati rafci اlyadayn fii ducaaءi اlistisqaa imaam iyo ma'muunba ducada roobdoonta gacmaha kor baa loo qaadaya weliba yubaalaq fi rafci اlyadayn aad baa loogu xeel dheeraanaya se xadiidka aynu ku aragnay xataa ru'ya bayaadu ibtayhi ilaa la arkay cadaankii labadiisa kilinkilo marka gacmo aad buu kor ugu qaada weyi haddaba gacmima saasaa la odhanayaayo baabacooyinka hoos loo jeedinayaa mise kor baa loo jeedinaya masalada culimadu waa isku khilaafeen oo qaar waxay leeyihin nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ducaynaya baabacooyinku ilaahay hoos dhigan jiray waana sida dee ducadu ay keensanaysa sidaas waayo xadiidkan see la odhanaya xadiidka waxaa loo jeedaa un gacmaha koruqaadistoodiibuu aada ugu xeel dheeraaday ilaa ay u muuqatay inay baabacooyinku hoos xigaan sida haddaad tidhaahdo baabacooyinku inay hoos xigaan bay u muuqanaya saasay yidhahdeen culimada qaarkood wasaxiixu sida daahirulxadiid uu yahay in la yeelaayo sida saxdi waa sidaa oo baabacooyinka hoos la xigsiinayo ama xadiidka malik ibnu yasaar ida sa'altum اllaha faاs'aluuhu bibuطuuni akufikum walaa tas'aluuhu biduhuuriha ilaahay markaad baryaysaan abu daawuud baa wariyey waxaad baabacooyinka ilaahay subxana wa tacala wax ku weydiista kafka xaggiisa hoose xagga sareha ku weydiisanina waana xadiid xasana waxau leenahay xaaladan waa laga soo reebayaa iyadu waa ka xukum duwan tahay baab libaas waayahay allibaas waa maa yulbasu cala ljismi liyasturahu aw yudfiahu waa wixii jidhka la geliyo si uu asturo amaba se uu u dugsiyo oo kulayl ama ama dhaxan uu uga celiyo waana nicmo ilaahay ilahay baana inoogu madno sheegtay yaa bani aadama qad anzalna calaykum libaasan yuwaari sawaatikum wariisha wlibaas taqwa dalika khayr alaslu fi libaasi alxilu kulu ma yalbasu linsaan xukmuhu اlasli alxil wاlibaaxa wax allaale waxa la xidho wuxuu doonayaa ka samaysnaadee waxa asal u ah inuu xalaal yahay wixii daliil xaaraantimeeyun baa laga soo reebaya shay walba daliil gooniyo xalaaliye loo raadraadin maayo daliil xaaraantimeeyey haddii la hayana waa xaaraan haddii kalena asalkiisaasu baaqi iskaga yahy huwa aladii khalaqa lakumaa fi lardi jamiica waa waxaa ilaahay uu inoo abuure ilahay inoogumana sheeganay in la xaaraantimeeyana ilaahay waa diiday qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi waاطayibaati min alrisq quruxda ilaahay addoomihiisa u soo saaray yaa xaaraantimeeyey nabiguna wuxuu uhi kuluu cuna washrabuu caba walbasuu xidha watasadaquu fii gayri israafin walaa makhiila israaf iyo kibir labadaa idinkoo ka fog marka axkaamtii libaasku alan kaga hadlayaa wuxuu ku khatimay kitaabu asalaa waayo qofku markuu tukanayo dee shuruudda salaada waxaa ka mid ah satru lcawra in cawrada la qariyo cawradana dee libaas baa markaa lagu qariyaa marka libaaska axkaamtiisii buu alan kaga hadlay dharkii la xidhanaya axkaamtiisa can abi caamirin alashcariy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilah wuxu uhi layakuunanna waxaa ka mid noqon doona min ummatii ummadayda aqwaamun dad dadkaasoo yastaxiluuna xalaashanaya alxira ay azina riwaayaadka qaarkoodna alkhaza oo nooc xariirta ka mid a walxariira iyo xariirtay xalaashanayaan iyo walmacaazif ayaa ku jirta xadiidka iyo muusigo a qalabka heesaha loo garaaco magaca kale uu doonaya ha sii lahaadee walmacaazif wa aalaat اllahwi wاlطarab alatii tustacmalu cinda alghinaa rawaahu abu dawuuda wa asluhu fi lbukhaari marka xadiidkan bukhaari waa wariyey laakiin bukhaari wuxuu yidhi qaala hishaam ibnu camaar marka hishaam ibnu camaarna waa sheekhiisii marka ma mucalaq baa xadiidku xadiid munqaica buu noqonaya mise mar hadduu hishaam ibnu camaar sheekhiisii yahay mucalaq maaha culimadu waxay u badan yahin inuu mucalaq yahay oo siiqada noocaasa qaala hishaam ibnu camaar ama qaala fulan mucalaqaadku ku isticmaalaa bukhaari ayib lakin alxadiiثu warada mawsuula min طuruq can hishaam bn camaar asaaniid badan oo mawsuula buu leeyahy xadiidku xidhiidhsan walihada ibnu xasm lam yusib اlxaqa markuu ku cileeyo xadiidkan bitacliiqi اlbukhaariyi lahu inuu bukhaari isagoo mucalaqa wariyey wakadalika man jaءa bacdahu miman yunaaficu can اlghinaa cidda ibnu xasm ka dambeysay heesaha u ololeeya kalqardaawi cabdillaahi bnu yuusuf aljudeyc inay daciifiyaan bay isku dayeen xadiidkan si ay heesaha markaa ugu helaan qiil xadiidkuna waa saxiix haddii la idhaha xataa bukhaari isagoo mucallaqa buu wariyey asaaniid kaleoo mawsuula buu ku soo aroray taqliiqu tacliiq kitaabka la idhaha eelxaafid ibnu xajar raximah llahu tacala uu leeyay baad ka eegi kitaab baana jira labadaa wadaade heesaha difaacooda iska daba mara lagu radiyo alraddu cala alqardaawi waljudeyci baa la idhaahdaa kadalik kitaabka sheikhu lalbani taxriimu aalaati lahwi waاطaraab qof ilaahay subxaana wa tacaala ka baqaaya oo muslimiinta markaa qalbigooda iyo diintooda u ilaalinayaana heesaha maanta jira odhan maaya waa xalaal ee nooca ay yihiin la yaqaan naagaha qaaqaawani ay tirinayaan cishqiga caashiqa iyo waxaa ka sheekeynaya ama ruux dumara sifaynaaya qof ilaahay ka baqaya waxaasaa xalaala odhan maayo waa wax inuu fisqi yahay ay iska muuqato nacam xadiid badanna waa ku soo aroortay kanoo qura maahayn shaahidka iminka xadiidka ku jira baabkeena haluu ka khuseeya waa caddahay oo yastaxiluuna alxira waalxariira oo rag baa laga hadlaya aqwaamun waa rag way xalaashan doonaan macnaheeduma waxa weeyaan yactiqiduuna anahu xalaal hadduu qofku ictiqaado in xalaalta dee waa kufreeya wixii ilaahay xaaraantimeeyey inuu xalaal yahay hadduu ictiqaado aamino waa kufreeya markaana dee ummadda ka mid noqon maayaan qofka ictiqaaday inay zinadu xalaal u tahay inay xariirtu ninka xalaal u tahay laakiin yastaxiluuna macnaheed waxa weeyaan baa culimadu ay yastacmiluunahu kamaa yustacmalu alxalaal sida xalaasha loo isticmaalo ayaa u isticmaalan kaanahu xalaalu lahum siduu xalaal u yahay oo kale marka xadiidku wuxuu daliilay calaa taxriimi alxaraari alxariiri cala adukuur xariirtu inay xaaraan ka tahay labka ummadda nebi maxamed وعن xudayfةa radي الlahu عanهu qaala wuxu uhi naha waa nahyey rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm an nashrba inaanu cabno fii aaniyati dahabi wاlfida dahabka fidada iyo dahabka weela ka samaysan wa an naakula iyo inaanu cunno fiiha weelka inaan wax ku cunno wacan lubsi اxariiri buu nebigu naga nahiyey xariirta xidhashadeeda iyo wdiibaaji diibaajka xidhashadiisa diibaajku waa alxariir اlhaliid wey xariirta adag ayaa diibaaj la ydhaha waan najlisa inaanu fadhiisano calayh xariirta inaan ku fadhiisano rawaahu albukhaari marka xadiidkani waxay daliilu tahay calaa taxriimi alumuuri almadkuura arrimaha lagu sheegay inay xaaraantay sida xariirta iyo zinada iyo macaasifta iyo weelka dahabka iyo fidada ka samaysan xariirta markaa in la in la gogladaa iyo in la xidhaano waa isku mid caruurta yaryaree ragga waaweynna sida saxda waa isku mid khilaafan lishaaficiya haadaani xaraamun calaa dukuuri ummatii soo nebigu ma odhan dukuur waa labka oo dhan yadkhulu fiiha asigaar walkibaar kuwa yarre kuwa weyni waa soo gelayaan maxaa loo diiday waxaa loo diiday lima fiiha min atashabub bilkufaar gaalaysu ekaysiin baa ku jirta wdahab wlfidau wlxariiru wdiibaaju hiya lahum fi dunya walakum fi laakhira buuhi nebigu se bukhaariy muslimba wariyeen wa fiiha tashabuh bnisa waa raggu hadday xidhaan dumarkiiba isu ekeysiiyeen waana shicaaru nucuumati wlliin jiljileec ayaay calaamad u tahay kaana ragga looma ogolo ragga وعن cمر رضي الله عنه qال wxu hi nهى waa nahyey رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم can lbس الxariiri xariirta xidhasheeda ilaa mowdica isbicayni laba farood in leeg mooyaane aw ثaلaaثin ama saddex farood aw arbacin ama afar farood mutafaq عalيه wlfظ lmslimiin marka xadiidku wuxuu daliilya calىa taxriimi alxariiri calى الrijaal xariirtu inay ragga xaaraan ka tahay oo yustaثnى minha shay اlyasiir waxa yara inta yara xariirta ee maro aan xariir ahayn la socota ee kalarka oo kale lagaga tolo ama kafkan oo kale lagu soo laabo ee laba farood leeg ama saddex farood ama afar farood inaanay dhib lahayn oo iyada markaa la isu ruqseeyey buu xadiidku tilmaamaya وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص و رqصya لcبد الرحمن بن عوف وزبيري, والزبيري wlizubayri fii qamiisilxariiri qamiis xariir ka samaysan buu ruqseeyey fii safarin safar dhexdii min xikatin ay min ajli xikatin xasaasiyad awgeed xasaasiyadaasoo kaanat bihimaa labadooda ku sugnayd muttafaqu calayhi marka xadiidkan wuxuu tilmaamay calaa taxriimi alxariiri cala arijaal xariiri ragga horta inay xaaraan ka tahay liana aruksata aw tarkhiis laa yakuunu ila fi muqaabili ataxriim wax marka hore xaaraan ahaa ayaa markaa la odhan karaa waa laysu ruqseeyey wa fiihi daliilu calaa jawaasi lubsi alxariiri litadaawi bihi in xariirta la xidhan karo si laysugu daweeyo oo maaha saa culimada qaarkood idhaa in jihaadka awgii loogu ogolaado eh cilada loogu ogolaado waa taa xadiidka ku cad min xikatin ay min ajli xikatin kaanat bihimaa marka haddii la dhaao waxaa xaaraantaha in la isku daweeyo soota la diiday taa jawaabteedu waxay tahay in la idhaahdo waxa xaaraantae isku daweyntiisa la diiday wamaa kaana khabiian fii daatihi waa waxa sidii sidiisa u xun sida khamrigii iyo najaasaadkii iyo waxyaabaha noocaasa xariirtuna asbaabtaa kale aanu sheegnaybaa dee loo diiday mooyaane wax iskeedu xun dee maaha dee iskeedu xunta ila rag iyo dumarka waa laga xaaraantimay lahay dumarka looma baneeyeene waa talabaade xaaraanta in laysku daweeye la diiday wamaa yadkhulu ila aljawf wayanmuu bihi lbadan oo waxaa qofka uurkiisa ama calooshiisa gelaye jirhkiisu uu ku koraayo laakiin dee xariirtu waa maro la xidhanayo oo qofkii qayb ka mida noqon mayso waay wa can caliyin radia allahu canhu qaala wuxuu ihi kasani albasani waa ii xidhay macnaa caطaani waa i siiyey annabiyu sala allahu aleyh wasalam xullatan isku joog si yaraa xullatan si yaraa yanaa wuxuu i siiyey laba go-o markaa isku jooga xulladu waa labada mare isku midkaa midna xagga sare laga xidho midna xagga hoose laga xidho markaa xariiri ay ku jirto oo ka xariir markaa u badan baa si yaraa la ydhaha waa la yidhi xariirta khaaliskaana waa lagu sheegay fakharajtu waan baxay yani gurigii baan ka soo baxay fiihaa xaaladii aan xidhanahay wuxuu islahaa nebigu wuxuu kuu siiyey inaad xidhato marka waa isku soo taago waa iska soo xidhayba fara'aytu waxaan arkay alghadaba cadho ayaan fii wejhi nebiga wejigiisa ku arkay inuu arrintaasi uu ka xumaaday nebigu caleyh isalaatu wasalaam riwaayadka qaarna waa ku cadda inii lama abcah biha ilayka litalbasaha inaad xidhato kuumaan siin inamaa bacadtu biha ilayka litushaqiqaha khumuran bayna nisaa'ika waxaan markaa kuu siiyey inaad dumarkaaga dumarkaad mas-uula ka tahay inaad khimaara masara inaad uga dhigto fashaqaqtuhaa waan dilaaciyey waan kala jeexay bayna nisaai dumarkayga baan u kala jeexay faadimooyinkiibuu u kala jeexay shaqiqu khumaran bayna alfawaatim hooyadii faatima bintu asad baa cali la odhan jiray xaaskiisuna faatima bintu muxamed bay ahayd faatima bintu xamzo in adeertiina waa hayiyadana faatima bintu shayba ibni rabiica oo iyaduna xaaskii caqiil oo walaalkii uu ka dhintayna iyadana waa hayey faadimooyinka faraha badanee markaa uu mas-uulka ka ahaa ayuu u kala dildilaaciyey masaraha ka dhigtaane xadiidku markaa wuxuu daliilu yahay calaa taxriimi alxariiri cala arijaal oo cali markuu xidhay nebigu waa ka cadhooday soo ma arkaysa kumanaansi inaad xidhata buuhi nebigu caleyh isalaatu wasalaam wa calaa ibaaxati alxariiri lilnisaa xariirtu inay dumarka xalaal u tahay buu daliilu yahay wa hada biijmaci lculamaa taana culimadu waa isku waafaqeen iskuma khilaafan waxaa kaloo xadiidku uu daliilu yahay ninku xariir waa iibsan karaa wakadalika ninka xariir waa loo hadiyeyn karaa ama waa loo hiibeyn karaa waxaa la diiday wa xidhashada un inuu xidho waana taaban karaa ninku xariirta maa yusamaa lubsan wixii xidhasho lagu magacaabo oo gogashuna ay ka mid tahay ayuunbaa la diiday wa can abi muusa radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslama qaala wuxu uhi uxila waa la xalaaliyey adahabu dahabkii walxariiru xariirta liinaai ummati ummadayda dhadigeedaa loo xalaaleeyey waxurima waa la xaaraantimeeyey calaa dukuurihim labkooda laga xaaraantimeeyey rawaahu axmedu wاnasaa'iyu wاtirmidiyu wasaxaxahu xadiidkan markaa inqiطaac baa lagu cileeyey wasaciid bna abi hindin lam yalqa abaa muusa siduu yihi abu xaatim lam yalqa saciidu ibnu abi hindin abaa muusa alashcari lakiin xadiidku shawaahid buu leeyay xadiidu cali baa ka mida shawaahidiisa xadiid u markhaati furaysa ina haadayni xaraama calaa dukuuri ummati xilun liinaai abu daawuud iyo ay wariyeen iyo axaadiida hore noo soo martayba waxaanu xadiidku daliilu yahay xariirtu markaa inay dumarka xalaal u tahay raggana inay xaaraan ka tahay marka ragga kuwa yaryarna sida saxdaa waa soo gelayaan wa can cimraan bni xuseyni radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslama qaala wuxu uhi ina allahi laa yuxibu wuxuu jecelyi idaa ancama markuu nicmeeyo calaa cabdin adoon nicmatan ay binicmatin ugu nicmeeyo an yaraa inuu arko ilaahay ahara nicmatii nicmadiisa raadkeedii caleyhi addoonka dushiisa ku arko rawahu lbayhaqi nicmadu inay ka muuqato addoonka ayuu ilaahay subxana wa tacaala uu jecel yahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam nin baa u yimi xidhan mara liidata faqaala alaka maal nebigu wuxuu ku xoolama haysata qaala nacam qaala min ayi lmaali xoolo maxaad ka haysataa qaala qad aataanii qad aataanii allahu min alibili walghanami walkhayli walraqiiqi geel iyo ari iyo fardo iyo addoomo intaba ilahay weysiiy qaala faida ataaka allahu maala falyura aharu nicmat illaahi calayka wa karaamatihi ilaahay maal markuu ku siiyo war nicmada ilahay ha kaa muuqato marka xadiidku wuxuu daliilu yahay arrintaasi inay tahay arrin sunno ah haddii la idhaha soo ka nebigu uhi ina albadaadata min aliimaan ina albadaadata min aliimaan in dhar iska liita la xidhoo la isbasaasiyaa iimaankay ka mid tahay xadiidkaasi waa saxiix laakiin macnu waa maxay macnu waxa weeye yanaa mararka qaarkood oo qofku inuu mar walba xaragoodo ma aha arrinkiisu xaragaha u badnaado iyo nicmada ilaahayna ka muuqato laakiin mararka qaarkood naftu kibirjibin bay u baahantahy soo moogi haddii mar walba cuntada u fiican ay cunto oo dharka u wanaagsan ay xidhato way isu bogaysaayoo iyadaa isku mashquulaysa marka dambena way kibraysaaba marka marka qaarkood in la kibir jabiyo adoon feedhin garhkiiyo timaha toona aad iska baxdo maryo iska yara liita maalmaha qaarkood aad ku baxdo ayaa iimaanka ka mid a yacnaa tawaaducay ka mid tahay tawaaducna iimaanka ayuu ka mid yahay ee maaha macnaheedu xaalad walba sidaa ahaw macnuu saasi maaha waaye والله أعلم وأحكم بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا